haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sheekh saciid maxamed saalax oo ah imaamka masjidka daarusalaam ee ku yaala galbeedka magaalada tan london kusoo dhowo marka hore barnaamijka sheekh saciid jazaak allahu kheer ridwaan waan dhawahay adigaya dhegeystayaasha waawan salaamaya barak allah fiik markii ugu horeysay ayaa shalay oo jimco ahayd salaadii jimcaha lagu tukaday masaajida maalmo oo keliya ayuu furan yahay bal ka waran sida dadku ay usoo xaadireen masjidkii iyo goobihii cibaadada ay markii horeba sida weyn ugu xirnaayeen bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala rasuulilah waad mahadsantahay walaalo dadkii runtii aada iyo aad baa uga soo qeyb galeen shalay solo salaadii jimcaha iyo dadkii waa la hagayey yani runtii meel la kala istaago kiyuu dheer baa la qabsaday halka masaajidkaan joogay daarusalaam galbeedka london aad baa runtii looga soo qeyb galay iyadoo capacitiga iyagu dee aanu dee hoos loo dhacay oo halkii uu kaadi jiray masaajidku ilaa sideed boqol sagaal boqol laba boqol oo qof oo keliya ayaanu insha allahu tacala ugu talagalnay iyadoo dadku the guidelines badan iyo diyaarid fara badan runtii la sameeyey darteed si wanaagsan bay runtii noogu dhacday numbarkii loogu talagalayna way yimaadeen cibaadadiina maasha allahu tacaala si wanaagsan bay wala noogu socotay waayahay dee khataraha cudurka ayaa markii horeba masaajida iyo goobaha cibaadada loo xiray marka siduu ahaa dadka ma dhaqan gelinayeen tilmaamaha dhinaca caafimaadka iyo waxyaabaha laydin faray xilliga cibaadada iyo xilliga salaadaha guud ahaanba
runtii ridwaanow hadday tahay guddida iyo imaamyada masaajidkaba warwar badan baa runtii marka hore naga hayay waxaan islahayn dee ummaddu waxa weeyaan culays badan bay runtii iyagana ku tahay in badan ba guriyihii lagu xidhnaa psychology kale baanay dadkii aqbalaynba laakiin waxaa runtii mufaajaha lagu noqotay farxad ina farxad gelisay in dadkii si wanaagsan waxyaalihii gidaarka loogu qoray waxyaalihii mukasbalnada looga sheegay inay runtii si ummadeenu si aada u qurux badan halkii laga gelayay halkii laga baxayay iyo shuruudihii faraha badnaa ee lasoo dhigay si wanaagsan bay u aqbaleen si wanaagsanna way uga soo baxeen qof walibana intii mas-uuliyadda ka saarnayd alxamdulilah wax dhibaato lagala kulmay hadday tahay shaqaalaha iyo hadday tahay dadka guddiga masaajidka jooga midna labana kulmin alxamdulilah rabbi caalamiin waa gartay marka dadka laba mitir ma isku jirsanayeen wejiga ma u xirnaa ma wateen alaabaha gacmaha lagu dhaqdo sidoo kale de waxaa laidin faray in dadku ay soo qaataan sijaayadaha iyo kitaabka qur-aanka kariimka
ha maasha allah horta qur-aanadii meeshaana waanu ka qaadnay meeshana waa la maydhay qof waliba tijaadadiisiibuu watay qof waliba afkiibuu soo xidhay salaada marka maxaa helay weysadii qof waliba xaafadiisu kusoo weysaysanayay musqulihii waanu xidhnay dhalinyarada dadka afritu afar iyo tobanka ka yar iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka daadihii qofiba muusu soo xaadirin oo way ugu soo talagaleen inaan imanin annaguna khudbadda waanu soo yaro gaabinay hadday tahay shalay jimcihii labadii mitir ee dadka isu jirsanayeen waxaanu u samaynay goobo loogu talagalay oo qof waliba qofka kale laba mitir uu jirsanayo way kasoo baxeen masaajidka markay soo gelayeen baaladii sanitizeradii gacmaha ayay wada marsanayeen markay baxayeen way marsanayeen masaajidka waxaanu furnay toban daqiiqo ka hor salaada shan iyo toban shan iyo toban daqiiqo ka hor salaadii jimce toban daqiiqo kadibna waanu xiraynay sunnaha qof waliba gurigiisa ula tegayay oo laguma sunaysanayn inta badan masaajidka marka ridwaano runtii waxaad moodaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin safetigii iyo waxyaalihii si aanu halkan la isla gartay muslimiintu isla garatay iyo intii dawladdu amartay labadoo la isku darayba in si wanaagsan runtii ay u dhaqan gashay alxamdulilah waa gartay haddii laga hadlayo isbedelada dee cudurkan uu dunida oo dhan ku sameeyey kasokow haddana waxaad moodaa in dad badan ay ku adkaanayso shuruudaha iyo nidaamka cusub iyo isbedelada cusub ee loo sameeyey masaajida marka bal ka waran dareenka dadka afar bilood kadib in haddana shuruudihii masaajida aada loo adkeeyay
runtii culays fara badan bay ridwaano culays badan waa dareemaysaa dadkii in badan culays badan bay ku tahay dadkii yani waxaad moodaa in badan idi waxaabay weydayba dad qaali ah oo masaajidkan ka tirsanaa oo safka hore ku tukanayay oo walaaladood la ciidayay oo la soomayay oo masaajidka qur-aan kula akrisanayay oo kula subcinayay ayaaba qayb badan dee naftoodiiba ay waayeen markaa dadkii maalintii ugu horreysay waxaa moodaa inay somehow iskaba dadki geeriyeysay yihiin oo naxdin badan ay haysto haddana dee alxamdulilah rabbilcaalamiin qofki ilahay caafimaadkiiyo isagii goobtii cibaadadii u yimid dee waxaa qasab ku noqotay in dadka hore maaragtay dhintayna loo maarata ilaahay loo baryo maxay ahayday dambi dhaaf inta xanuunsanaysan ilahay aanu barino weliba iska wareysano yaa dhakhtarka ku jiraa yaa la ziyaaran karayaa laakiin waa run arrintaasi culays bay dadkii ku tahay dee idaaradii iyo masaajidada laftirkeeda culays bay ku tahay laakiin de masaajid afar bilood inaga xidhnaa in capacity boqolkiiba labaatan ama soddon thirty percent lasoo celiya dee waxay noo dhaamaysaa qof walba u dhaamaysaa musina guryihii lagu tukanayay ama la fadhiyey ee cibaadadu ay ku yarayd marka runtii dadku waxaa mudan arrintaas soo dhaweeyeen siaad og tahay ridwaan oo walaalo xaggii malcaamadihii waxaanu ka dhignay online caruurta zoomka looga dhigayay intii dhow intii bilowba way socotay malcaamaduhu caadi bay u socdeen duruustii dadka waaweyn ee culammadu ay jeedinayeen sheekh weliba duruustii uu jeedinayay ama kitaabkii uu marinayay xaggaa iyo zoomka ayaa ayaa lagu xiday marka waxaad moodaa xaggii tacliintii educationkii inay si wanaagsan ay u socoto oo dadkii waaweynaa iyo dadkii yaryalaa rag iyo dumarba qof waliba maaragtay wixii u baahnaa lama wada gaarsiin karayo dadka intii dee iman jirtayna way ka yaraanaysaa dadka masalan ba soo geli karaya dee internetka iyo systemkan isticmaali karaya haddana waxaad moodaa alxamdulilah rabbi alamiin si guud ee boqolkiiba toddobaatan ama sideetan haddii la gaaray la gaarsiiyey aqoonta dadkii loogu talagalay waxaad u arkay inay insha allahu guul tahay ay fududaysay runtii sistemadan cusub iyo internetkan iyo zuumankan iyo meelaha laga soo gelaya alxamdulilah wa gartay laakiin arday intii markii hore loogu talagalay in ka yar ayaad wax ku bartaan somaha marka laga hadlayo dhinaca qur-aanka ahe mna kulliba numberku dee numberkii noqon maayo lix boqol toddoba boqol arday haddii la hayay waxaa dhici karaysa inay boqolkiiba toddobaatan wadanba dee lix boqol ahaayeen in afar boqol oo kale ay xaadirto inta kale waxa weeyaan in wadankaba ka maqnayd ama in masalan baanay u suurtagelayn ama internet baan la haynin ama computerkii hawshiisii soo gelidiisii ay ku adag tahay taa laftirkeedu way iska jirtaa laakiin yani in dadka intii badnayd runtii serviceku waa gaaray available wuu yahay dee qofkii soo geli karaya sida dadka waaweyn laftirkooda culamadii waktigoodii bay soo fadhiistaan ay maaragtay duruustoodii caadi guryahoodii kasoo galaan ay u dhigaan saad sheegtay dee culayskii mar walba waa jiraya laakiin haddana waa culays la-aanta boqol kiiba boqol dee waynoo dhaama wa gartay sheekh saciid arrinta muhiimka waxa ay tahay marka laga hadlayo ururada muslimiinta sida muslim council of britain laftooda waxaay ka digayeen in haddii khataruhu ay sii bataan taxadarkana la muujiyo oo aan loo baahnayn in masaajidii lagu degdego marka arrintaas ma qabta adiga
wallahi niyo maya runtii ma qabo uma arka runtii ku degdeg in waktigan xaadirka ah marba haddii meeshii sideeda boqol ay ku tukanayeen boqol iyo konton laba boqol laga dhigay duruustii oo dhan la wada wareejiyey musqulihii la xiday dadkii labalaba nasirayii isu jirtada bahalada saabuuntan gacanta la mariye loo mariyey dadka afkii u xiran yahay dee wixii asbaabtii qofka biniaadamkii asbaabtii uu la yimid waxa weeye qofna saacadiisii dhaafi maayo saxaabigii khaalidna weli la odhan jiray boqol dagaalo ilaa boqol gaaraya ayuu ku dagaalamay oo intaas seeftu ay ku dhacaysay markay dhimashadiisii noqotayna sariirtiisii isagoo iska jiifaba meelfulmood ku yimid oo dhintay marka horta qofina waktigiisii dhaafi maayo dee ummadeenina wax badan bay qabatay dawladda la qabatay waxa weeyaan aad baa la isu kaashaday hadday tahay xagga qeybta caafimaadka iyo qaybaha kale xilligii la xidhiyey markiiba waa la xiday xilligii la yidhi hala furo laguma degdegine mar walba dee waa lala socday systemka iyo waddanka aynu joogno waxa ay leeyihiin iyo guidelineskooda mar walba laga adab qaadanayay laakiin dee hadda bil iyo laba kan lagu sii dari lahaa oo la yaro sugi lahaa anu runtii waxaan u arkaa alxamdulilah intanaabay dadkii ay ku yar yihiin oo dee cibaadadii ay ciriiri gashay marka xilli fiican oo aada macquula baan u arkaa runtii in ayn hawshii dib inoogu bilowmatay welina dee complete maaha waa yar yar bay u socotaa hawshii waa gartay dee marka laga hadlayo london iyo dalkan britain masaajido badan oo soomaalidu ay maamulaan ayaa jira oo masjidkan daarusalaam uu ka mid yahay masaajida badanna waa ay jiraan goobaha dadka soomaalidu ay inta badan isugu tagaanna waa ay kamid tahay masaajida ama qur-aan ha ku bartaan ama cibaadadii iyo salaadihii kale marka xaaladda idinka aad ku jirtaan hadda markaad eegto iyo sida fursad aad u haysataan marka laga hadlayo dalka aad joogtaan maxaad kula talin lahayd muslimiinta kale ee soomaalidu ay ka mid yihiin ee dalkii ku sugan ee laga yaabo in aanay si fiican u qaadanaynin wacyigelinta ku saabsan in xanuunka covid sagaal iyo toban laga hortago oo aad arkayso in dadkii masaajida lafteeda ay hoosta isaga jiraan oo aysan haba yaraatee tilmaamaha iyo taxadarkii la rabay aanay ka muuqanba
runtii waa muhiim waxa weyaan asbaabta ilaa lala yimaada haddee shareecada islaamkay ka mid tahay uma atbacsadaba nabigu alay isalaatu wasalaam neefkii wuxuu yihi caqilaha watawakal adiga akaasu iska yaallaa ma noqonaysa waa de wuxuu nabigu yili baltaagsareeyo meel geed ku xidho dabeetana ilaahay tala saaro marka qofka baniaadamka inuu runtii dhibaataa timid dhibaatadii waa la wada qilsan yahay dad baa ku xanuunsaday dad baa ku dhintay waxaasoo dhan waynu arkaynaa de markaa waktigan xaadirka ah dee dakhtaradii iyo caafimaadkii iyo suldaadkii waxyaalaha ay nagula talinayaan runtii dee waxa waxa wanaagsan runtii aynu raacno dadka halkan jooga runtii aad bay arrintaa ula socdaan waana sidaasaan kugu sheegaya dee waxaa soo taxaajiira ayaa la samaynaya imka qofkii aan maaska sidanin xaggay wuu iska noqonaya qofkii aan tijaaradiisii wadanin wuu iska noqonaya masaajidada badi security baa baabka hor dhigan annaguba baanaan saa samayna micne waxaan ka wadaa in qawaaniinta la hogaansanaado qawaaniintana qawaaniin iska iska yimid un maahae waa waxay wataan caafimaadka caafimaad darradii dhacday ayaa arrimahani keentay oo markii hore waxay celin masaajid umay diideen istagu baa la lahaayo suulkaa suulka la isu saarayo dadku waaba la isku soo riixayay iminka waxay noqotay dadkii in la kala riixo markii caafimaadiyeen ay arrintaasi dan ay noqotay ama caafimaad ay noqotay markaa waxaa dee kula dardaarmaya dadka ama wadankii jooga ama meelahan meelahan dee qaanuunka xoog uga shaqeeya aanay ahayn in iyaga laftirkooda iyagoo ilaahay subxana watacaala la kaashanaya haddana labadaa mitir waxba yeeli mayso afka inay xidhaan waxba meeye waxay u tagta mooyaane haba yaraatee waxba yeeli mayso daruuraat baa daruurad weeyaan duruuf baa keentay daruuraat suna tabiicu maxduuraat wixii daruuraatku inkastay daruuradu tuqadar biqadariha laakiin haddana wixii daruura ahi dee waxa weeyaan wixii aan la samayn jira walbada kumay kala fogaanayna istawi ictadilu baynu lahayn maantana saasaynu eegeynaa waxaynu eegeynaa labada in la kala fogaado labada mitir la ilaaliyo marka waxaan kula dardaarmaya walaalaha iyagoo caafimaadkooda ilaalinaya cibaadadoodana hagaajisanaya toosisanaya in insha allahu tacaala qawaaniinta caafimaadkooda iyo iyo badbaadadooda ay ku jirto in insha allahu tacala ay raacaan dowladahaasina dee waa dowlada islaamiya ilahi subxana watacaala ka cabsadaan oy dadkooda wixii wanaagsanee dee tala ay siiyaan insha allahu tacala aada iyo aad baa umahadsan tahay sheekh saciid ilaahayna ha u naxariisto dhammaan dadkii geeriyooday ee ka tirsanaa masjidka ama ku cibaadaysan jirayba waxaan rajeynayaa in jannadii firdowso ilahay ka waramiyo
amin walaal baa ku salaamaya waana kaaga mahad celinaya fursadan aad isiisay wajazak allahu khayr intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay sheekh saciid maxamed saalax oo ah imaamka masjidka daarusalaam ee galbeedka magaalada london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idin leedhaga